بسم الله الحمد لله والصلاة والسلaamu calىa rasuuli اllah ama bacd weli waxaan ku soo jirnay imtixaanihii ahaa ayaan ka digtoonaanaa maanta waa qeybtii lixaad weli waxaan ku jirnay shaydaankii iyo wixii ku saabsanaa alla wuxuu yidhi alam acad ilaykum ya bani aadama anlaa tacbudu shayطaan inahu lakum caduw mubiin waan icbuduunii hada siraat mustaqiim aakhiro alla dadku wuxuu leeyahay ma waanan idinkula ballamin inaadan shayطaan caabudinina oo aadan ku ateecinina macsidayda oo aadan ku ateecinina inuu sharci idiin jideeyo oo aada allah u nisbaysaan waxaas uu idiin jideeyey sidoo kale nabiy llahi ibraahim wuxuu ku yidhi aabihiis yaa abati laa tacbud shayطaana ina shayطaana kaana liraxmaani casiya aabbahayow shayطaanka ha caabudin warkiisa ha dhegeysan shirkigan uu kuu qurxinaayo iyo inaad islaamta caabuddo uu kuu qurxinaayo ha ka yeelin haddii shayطaanka marka laga yeelo alla waxaan ahayn in la caabudo asagina waa la caabuday waxaas kalena waa la caabuday asagina waa la caabuday marka daacada noocaas oo kale cibaaday noqonaysaa macsidii caadiga ahayd ma ahan sida maaragtay khawaarijta u fahamtay marka cibaadatu shayطaan waa in lagu ateeco inuu macnaha wax uun diin kaaga dhigo oo asaas ku aqbasho sidoo kale waxay caabudi jireen mararka qaarkood waxaanay war u hayn oo allaata iyo alcuza iyo wamanaah waxay maaragtay tusaale u yihiin bay dhihi jireen ama uun calaamo malaaig malaaigtan waxay ku sheegi jireen gabdhihii alle inay yihiin gabdha allena de wax jira maaha marka waxaas aan jirin haddii la caabudo shayطaan baa la caabudo ila shayطaan baa kuu qurxiye marka sheekh macalimi wuxuu leeyahay markuu fasirayey shayطaanka cibaadada la caabudayaa siday noqotaa wuxuu leeyahay shayaadiintu waxay arkeen meeshan haddee haween macnaha qeybiyaada inaysan jirin bay arkeen oon ayaga ahayn ila iyagaa dadka ka qarsoon maogta marka shayطaanad baa marka u qasaday buu leeyahay sanamkii maalan ay caabudayeen markaas cuze isku magacowday ayadaa marka la caabudayo markii dambena rasuulka sal l slm markuu ninkii saxaabiga ahaa diray waxay uun arrintii ku dhammaatay in meesha naago ka soo baxday sidoo kale wuxuu leeyahay shiikhu shaytaanka caadadiisa waxaa ka mid a ama shayaatiinta caadadooda waxaa ka mid a in cibaadaadka baatilka ah oo aan xaqa ahayn ay macnaha isku dhejiyaan si ay arrintu ugu muuqato in ayaga la caabudayo oo rasuulka sal ly slm wuxuu naga reebay inaan salaad dukanno waqtiga qoraxdu ay soo baxayso iyo marka ay dhacayso labadaba wuxuu yihi fa inaha tatlucu xiina tatlucu bayna qarnay shayطaanin wa xiina idin yasjudu laha lkufaar marka ay soo baxayso shayطaan labadiisa gees ay kasoo dhalataa shayطaankiiba marka issoo dheerinaya illa wuxuu ogyahay in maaragtay qoraxdii dad caabudaan moogta marka ay soo baxaysaba dad caabudayo ay jiraan oo dhinaceeda u jeesanayo markaasaa marka kufaartu ay caab macnaha u sujuudaan yuu leeyahay rasuulka sal slam marka ha shabihinina gaaladaa ha shabihinina shaytaankiina yuusan maaragtay idinka dhigin maaragtay sidii dad asagii waktigii uu soo baxayey oo uu madaxa soo taaganayey salaad dukaday oo markaa yani isagii loo sujuudayo oo kale ama loo dukanayo oo kale marka si aan gaaladii u khilaafno oo shaydaankii maaragtay ay u sujuudayeen aanan u shabihin yaana loo diiday salaaddii sunnada ahayd inaan dukanno marka qoraxdu soo baxayso iyo marka ay dhacaysaba dhicideeda sidoo kale fa inaha taqrubu beyna qarnay shayطaanin waxiina idin yasjudu laha kufaar buu yihi xadiidka muslim baa wariyey marka sheekh mucalim wuxuu leeyahay shaydaanku haddii uu ogaado uu qolo ka ogaado in qoladaas ay ka mid yihiin kuwa shaydaanka caabuda waktigii ay cibaadada samayn jireen buu sugaa markaasuu marka yani dhex galaa ayagii iyo wixii ay caabudayeen si maaragtay sujuuddu asaga u ahaato yani suurad ahaan asagay sujuud u noqonaysaa ila asagaa kasoo soko maraa wixii la caabudayey marka marka waktigii cibaadada ay caabudayeen uu dhammaado meeshaa marka wuu ka tagaa waddan kaleu aadaa marka oo cibaadado kale iyo wakti kale iyo wax loo samaynayo xataa cibaadadii alle la caabudaayey oo saxda ahayd shaytaanku wuxuu isku dayayaa inuu maaragtay kaa khalkhal geliyo sidaa darteed waxaa naloo jideeyey inaan sutro wax layidhaha samaysano markaad salaada dukanaysid waa in wax adiga iyo waxa ku hormaraayo idinkala ilaaliya aada samaysato ama derbi aada u dhawaato oo derbiga sutro uu kuu noqdo ama maaragtay maaragtay wax uun taagan oo aada sutro ka dhiganayso ama waxaad adigu dhiganaysaba si ay yani idin kala xijaabaan adigay wixii maaragtay salaadiina hormari lahaa wixii marka aada awooddo marka aada samayso de ilaahay waa kaa difaacaa marka shaydaankii iyo axwaashiisi marka qofku hadduu sameeyo wuxuu awood u leeyahay kadibna uu alla tala saarto alla waa uu kaga filnaadaa waxaanu awood u lahayn laakiin hadday gabadfal aada samayso wixiad awoodda u lahayd aada samayn kari weyso marka ma dhihi kartid alla macnaha hay difaaco mathalan in maaragtay shayaadiintu faafto in maaragtay cuduro ay soo degaan iyo wax noocaas oo kale axaadiista lagu sheegay kadib waxaa maaragtay uu rasuulku sheegay sal ly slam qofku haddii uu weelkii macnaha biyuhu ku jireen ama cuntada ku jirtay uu waayo wuxuu ku daboolo xataa maaragtay ha ku dabooluu leeyahay maaragtay ul yar oo kale mathalan ama aday oo kale ha ku dabooluu leeyahay adayga marka de wax weyn ka celin maayo laakiin intuu awoodda u lahaa yuu isagu qofkii la yimid kadibna allah u dhamaystiraya difaaci marka shayaadiintu asnaamta dhexdeeday dhex galaan ama meel ka sokaysay istaagaan si asnaamta weyneynta la weyneynayey ay ugu ekaato in ayagii marka la weyneynayo wax alla wixii alla sokadiis la caabudayana saasoo kale ay samaysaa shayaadiintu rasuulka sal lla ly slam shaydaan baa isku dayay inuu salaadiisii yani kaka jaro oo wuxuu yihi rasulka sal sl ina cifriita min aljin mid aada u madax adag oo jinigii kamid ayaa tafallata albaarixata xalay soo fakaday buu leeyay liyaqطic caleyhi salaatii si uu salaadayda uu maaragtay iiga buriyo iiga gooyo fa amkanani illaahu minhu allah marka imakaniyey oo waan ka adkaaday buu leyay faakhadtuu waan qabtay buu leeyay xadiidka muslim iyo bukhaariyaa wariyey saxiix muslim waxaa ku jirtay xadidka abu darda laga wariyey wuxuu yihi qaama rasuul lahi sal l slam fasamicnaahu yaquul acuudu billahi minka rasuulka alla istaagay yani salaad u istaagay markaasuu waxaan maqlnay buu leeyahay abudarda abu darda wuxuu leeyay waxaan maqlnay isagoo leh acuudu billahi minka allan kaa magan gala uma qaala wuxuu yihi alcanaku bilacnat illahi lacnada alle yaan kugu lacnadaya alla naxariistiisa kaa fogeeyo saddex jeer buu yihi saas oo basata yadahu haddana gacantiisiibuuba taagaba rasuulka sal slam kaanahu yatanaawulu shayan isagoo wax soo qabsanayo oo kale falama faraqa min asalaati markii uu salaada dhameeyey qulnaa waxaan idhi ya rasul rasuulka allow qad samicnaaka taqulu fi salaati shayan lam nasmacka taquluhu qabla dalik waxaan ku maqalnay oo salaada dhexdeeda dhexdeeda ku sheegaysid waxaad hadda kahor ku hadli jirin wara'aynaaka basata yadaka sidoo kale waxaan aragnay adoo gacantaadi taagay qaala wuxuu yihi ina caduwa allahi ibliisa cadowgii alle ibliis ahaa jaa bishihaab min naar yani qoray maaragtay dab ah oo shidan yuu la yimid liyajcalahu fii wajhi si uu wejiga iiga dhaawaco oo iiga gubo faqultu waxaan ihi acuudu billahi minka allan kaa magan galay salaas maraad saddex jeer uma qultu waxaan ihi alcanuka bilacnat illahi taama lacnadii alle dhamaystirnayd yaan kugu lacnadayaabaan ihi buu yiri falama yastakhir maba joogsanayaba waa iga hakan waayo gadaal waa u bixi waaye salaas maraad saddex jeer uma aradtu an aakhudahu kadib waxaan doonay inaan qabto wallaahi baan ku dhaartay wuu leeyahy rasuulka sal slam lowlaa dacwatu akhiina sulaymaan haddaanay jiri lahayn ducadii walaalkeen suleymaan oo nebi ahaa uu alla baryey in maaragtay loo hibeeyo mulki aanay dadka ka dambeeya gaari karin wahablii mulka laa yanbagii liaxadin min bacdii buu yiri mogta nabiyullaahi suleymaan waan laga aqbalay marka mulkigaas marka muxuu ahaa mulki caadiya ma ahayn mulkiga caadiga maaragtay duulal fara badan baa helay laakiinse jinnigii in laga adkaado oo lagu tasarufo yaa nabiyullahi suleymaan la siiyey markaasuu rasulka sal sl ka joogsaday oo uusan shaytaanka waxba ku samayn marka wuxuu yidhi haddii ducadii nabiyullahi suleymaan aanay jirin la asbaxa muusaqan wuxuu noqon lahaa buu leey shaytaankaasi mid xiran oo yalcabu bihi wildaanu ahli madiina reer madiine ilmahoodu ay maaragtay ku ciyaaraan laakiin ducadaas nabiyullahi suleymaan yaan macnaha ixtiraamaya buu leeyahy xadiiska muslim baa wariyey rasuulkuna sal sl mar walba sutro u dukan jiray qofka marka sutro u dukada shaytaanku marka awood umalaha inuu salaadii ka jaro laakiinse mararka qaarkood xiilad buu sameynaya oo qof kale uu soo wadaya shaytaanki ama xayawaan buu soo wadayaa si uu qofkii dukanaya iyo sutradiis u kala dhex galo qofkii marka is yiraahda maaragtay sutradaa meel ka sokaysa mar adiga waxaa mashruuc ku ah inaad iska difaacdo weliba si xoog laad isaga celinaysaa sababtoo ah hadduu diido qofkaasi wuxuu yiri rasuulka sal sl fa ina maahu shaytaan fa ina maahu lqariin mid baa la socda buu leeyahy shaytaan baa la socda oo raba salaadaada inuu gooyo xadiiska muslim baa wariyey xadiis kale waxaa ku yimid rasuulka sal sal ly slm inuu yiri ina almar'ata tuqbilu bisuurati shaytaan haweentu markay soo socoto waxay kusoo qaabishaa dadka sidii shaytaan oo kale suurad shaytaan ibnljawsi markuu xadiiska fasirayo wuxuu yiri ashayطaanu yuzayinu amraha wayaxusu calayha shayطaankiibaa arinkeeda qurxinaya oo yani dadkii ku tirtirsiinaya fitnada sidaa darteed rasulku sal sl wuxuu yiri qofkii wax noocaasoo kala arka wuxuu maaragtay wuxuu samaynayaa haweentiisa ha u tago oo haweentii markuu qofku u tago haweentiisa u tago wixii markaa ku jiray way ka zuulaan oo way ka way ka baabacaan macnaha cilaajku waa sidaas marka maahana xadiidkan lagu caayi maayo waxna looga sheegi maayo haweeney muslimada oo wanaagsan oo sharaf leh waxaa laga digayaa in maaragtay in lagu fitnoobo oo shaytaanku uu kuu qurxiyo sidoo kale waxaa la caynayaa naagta iyadu fitnadeeda muujinaysa ee dadka inay yani maaragtay ku fidnoobaan ku dadaaleysaba oo iyadu maarata jirkeeda muujinayso in dadka fidnaysa rabta taas de waa madmuum sababto shaqadii shaytaankay haysaa shaytaanku waxbuu waa siyaaso maaha iyaduna dadkii waxaasay u qurxinaysaa shaqadii shaytaanka markaay taasu haysaa marka xadiiska isagana muslim baa wariyey wabilahi towfiiq
intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu waslama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fi shabakati manhaji online